ku dhowaad hay-ado maxalli iyo kuwo caalamiyo gaaraya ilaa iyo konton hay-adood ayaa shirkan ka soo qayb galay dhammaantoodna waxay soo bandhigeen waxqabadka hay-adahaasi ay u qabtaan dadkay abaartu ay saamaysay iyo qaabka hay-adahan ay u noqon lahaayeen kuwa hal sanduuqoo keliya ku gargaara dadka abaaraha ay saameeyeen mudane nadiif jaamac ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in cududda iyo hantida hay-adaha ay hayaan ay isugu geeyaan dhulka abaaraha ay ku dhufatay iyadoo uu sheegay in hay-adaha qaarkood si indhala-aan ah ay deegaanada qaar ooga shaqeeyaan taasoo keeni karto in la iswaafajin waayo hantida hay-adaha ay hayaan iyo kuwa dowliga dowladda ka imaanayo maxamed cabdulaahi wakiilka hay-adda unisef ee gobolkan oo ka hadlay halkaas ayaa waxa uu sheegay in hay-adda unisef ee dowladda garza county ka kaaliso adeega waxbarashada iyo dhallaanka sidoo kalena ay ka shaqeyso adeegyada kale biyaha haddaynu nahay hay-adda unisef waxaynu la shaqeynaa dowladda garza county iyo weliba dowladda dhexe iyadoo aynu kala shaqeynayno dhanka fayadhowrka iyo caafimaadka biyaha iyo adeegyada kale een isleenahay in dowladdu ay oga baahan tahay kaalmo iminka gacanta waxaynu ku haynaa dugsiyada hoose dhexe iyo weliba nafaqeynta caruurta yaryarka ah hay-adaha halkaasi la isugu yeeray xooggoodu waxay ahaayeen kuwa inta badan ka shaqaynaya gobolka balse ma jirin sanduuq keliya iyo weliba xarun keliyaoo hay-adahaasi ay ka wada duulaan tanina waxay noqonaysaa mid hay-adahaasi dhammaantood iminkay u noqonayso hal xarun oo keliya ay ka wada duuli karaan dowladda garza countyna ay dul meeri doonto madaxa hay-adda laanqeyrta cas ee gobolkan sahal xasan oo ka hadlay halkaas ayaa waxa uu sheegay in hay-adda laanqeyrta cas iminkay gacanta ku hayso adeegyo kala duwan oo looga hortegayo abaarta deegaanada gobolka wajeer iyo gaarisaba xoolaha ma laha iminka suuq tanina waxay nagu qasabtay in aynu qiimo jaban kaga qaadno dadka xoololayda xoolaha kasii baxayaan xoolahooda dibna aan ugu celinno iminka ilaa iyo laba boqol iyo siddeetan neef oo lo ah ayaynu waxaynu kasoo qaadnay deegaanka ijaara oon dib ugu celinaynaa dadka oon ayagu doonayna inayn dib ugu dhaqaaleyno ka hay-adda laanqeyrta cas annagu waxaynu la shaqaynaynaa dowlad goboleedka garisa county warbixin ay dowladda garisa county ay soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in ku dhowaad laba boqol oo iskuul kor iskuulla u dhaafayo iminka albaabada la isugu dhuftay taasina ay noqonayso in xaaladda nolosha dadweynaha ku dhaqan gobolkan ay khatari soo food saartay deegaanada gaarka ee warbixinta dowladda garisa county ay soo saartay ay ku fiiqday ayaa waxaa ka mid a deegaano hoos dhac deegaanka balambala legdheera faafi iyo weliba ijaara iyo degmada dhadhaab deegaano hoos dhaco intooda badanna waxay ku sheegtay dowladda in iminkay u baahan yihiin gargaar deg deg oo lala gaaro dadkaasi oo iminka ay xoolahoodii kasii baxeen balse iminka qarkay u saaran yihiin in dadku ay dhammaadaan maxamed faarax shire v o a gaarisa